الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب الآنية aaniyadii aweelkii ayuu baab yahay munaasabadda ama ujeeddada ku jirta in weelka lagu sheego fii baabi tahaara ama biyaha iyo nijaasada dabadood waxa weeye weelku waa wasiilatulwasiilayl ama wasaa'ilulwasaa'il ayay yidhaahdaanoo biyihii markaa wasiilada u ahaa tahaarada inteeda badan ama asalkii aasaaska u ahaa waxyaalihii markaa loo adeegsanaya wasiilada usii noqonayay ayay weelkii noqonayaan wixii markaa ka bannaanaa in lagu dahaaro qaato iyo kuwii aanay bannaanayn in lagu dahaaro qaato ama la isticmaalaa ayay halkan markaa kaga hadlaan culimmadu iyo ijtihaadka oo masalan haddii ay weelka biyaha ahi ay wax kale oo nijaas kaga qaldamaan amaba ay kala garan waayaan sidii ay u kala saari lahaayeen ay ugu ijtihaadi lahaayeen markaa qaala naadimu raximah llahu tacaala wuxu uhi yubaaxu minha طaahiru min khashabin wagayrihi la fidatin aw dahabin fayaxrumu isticmaaluhu kamirwadin limra'atin wajaaza min zuburjadin aaniyadu waa jamcu inaa inaana waa weelkii wuxuu doonaba ha ka samaysnaadee markaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala yubaaxu waxaa la baneeyaa minhaa weelka xaggeeda daahirun kii daahirka ahaa ee min khashabin loox ka ahaaday wa gayrihi iyo looxa kayrkiiba laa fidatin fidadii iyo silfarkii maya aw dahabin ama dahab fa yaxrumu waxaa xaaraan markaa isticmaaluhu weelkaa fidada ama dahaba ka ahaaday in la isticmaalo ka mirwadin oo kaleba sida maylinkii lagu marsanayay indhakuusha oo limra'atin u sugnaaday wajaaza weelkii waa bannaanyey min zabarjadin zabarjad in laga samayso waa bannaan yahay halkan sheekhu dhowr masale ayuu kaga hadlayaa waa masalada koowaade wuxuu leeyahay waxaa mubaaxahoo la banneeyey weelashii hadday tahay samaysasho iyo hadday isticmaal tahayba kiyada daahirka ah weel kasta oo daahir ah oo aan mutaraji aan nijaas ahayn mutarajisna aan ahayn in la samaysto ama la isticmaalo ayaa mubaaxa oo bannaan in loo isticmaalo yacni dahaaradii iyo wixii kaleba ama ha ka samaysnaado loox ama ha ka samaysnaado dhoobadii la gubay ama naxaas ama xadiid ama rasaas ama harag wuxuu doonaba ha ahaadee waayo xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamayaa nebiga sala allahu alay slm inuu ka weysaystay weel sufra ama naxaasa inuu ka weysaystay weel kale oo min shabahin shabahu isaguna waxa weeye waa naxaasa cad casee xagga dahabka midab ahaan uga eg wa min tawrin min xajaara waxa kaloo markaa isna weel dhagaxa isagana waa ku dahaaro qaatay sida xadiidka weliba bukhaari tulaayay awtiya rasuul lahi sala alla alay slam ama ataa rasul lahi sala alla alay slm ayaa yimi fa akhrajnaa lahu maan fii tawrin min sufr waxaan u soo saarnay markaa weel biyo weel ku jira weelkaasina sufr ayuu ahaa waa ku weysayso wejiga ayuu ku maydhay markaa wixii amaaqa ha ahaadaan waxyaalaha ka samaysnaydaan kala duwanee mar haddii uu daahir yahay isagu waa xalaal waxaa kaloo sheekhu inoo sheegay inuu xaaraan yahay in la isticmaalo weel kasta oo laga sameeyey dahab ama fido laga sameeyey dahaaro iyo wax kale midnaba in loo isticmaalo waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxu uhi laa tashrabuu fii aaniyati dahabi waalfida weelka dahabka iyo fidada ha ku cabina walaa ta'kuluu fii saxaafiha xeedhaheedana ha ku cunina markaa cunid iyo cabid ayaa xadiidku tilmaamay waayo waa awjuhdii loo isticmaalayay kii ugu badnaa waxyaalihii kale ee markaa isticmaaladii kale iyo adeegsiyadii kale loo adeegsanaya iyaguna waa mid aan bannaanayn waayo kibir ayaa markaa ku sugan midda labaad waxa ku sugan baa la yidhi inkisaar quluubi alfuqaraa fuqarada oo quluubteedii markaas ay jabayso ayaa ku suganoo markaa iyagoo dee baayahayso oo aan luqbatulcayshkiiba haynin markay arkaan nin killigiisii iyo koobkiisii mid waliba markaa uu dahab yahay qalbigoodii baa waxoogay markaas ay dhaawacaysaa marka in la isticmaalo oo weel ahaan markaa loo isticmaalo iyo waxyaalaha kale waa isugu mid markaa raggii iyo dumarkii waa isugu mid markaa kii weynaa iyo kii yaraa labaduba waa isugu mid laakiin dumarka dee ayaga waxa uxalaala saynu abwaabta kale ku arki doono wixii xulliye ziine ee markaa dumar ahaan isku qurxinteeda ayuunbaa markaas u bannaanay ay xidhanayaan laakiin inay isticmaal kale oo si ay u adeegsadaan iyada looma ogola sidaa daraaddeed buu leeyahay ka mirwadin mirwadoo kala baada mirwadkuna waxaa la yidhahdaa bahalka yaree maylinka la yidhaahdo ee markaa hasha yare indhakuusha ay ku jirto la geliyo markaa dumarku ay indhaha ay ku marsadaan baa la yidhaahdaa markaa weliba ay xaaraantaydna waa markuu dee wax kale oo uu kaga maarmo u helaye haddii uu wax kala waayo isticmaalkiisu waa iska bannaaya hadduu kuna weysayso ku daaharo qaato daaharadii waa saxiix laakiin qofkii dee dembi ayuu ku dhacay oo shay xaaraana ayuu qofkii la yimi waxaa kaloo uu sheekhu inoo sheegay inuu xalaal yahay weelkii isaga laga sameeyey jawaahirtan kale ee nafiiska ah ee lagaba yaabo dahabka markaa inay ka qaalisan tahay sida zabarjadkii iyo fayruuskii iyo yaaquudkii iyo kuwii markaa la midka ahaa oo ayagu markaa dahabkii iyo fidadii la mid noqon maayaan markaa yubaaxu waxaa la banneeyaa minhaa weelasha xaggoodii daahirun mid daahir oo mid khashabin loox ka ahaaday wakayrihi iyo loox kayrkiiba laa fidatin fida iyo silvar maya ow dahabin ama dahab fa yaxrumu waxaanana isticmaalu weelkii kuwaa ka ahaaday isticmaalkii ayaa xarana ka mirwadin walow ka mirwadin walow kaana ka mirwadin maylin oo kaleba ha ahaadee oo limra'atin haweenin u sugnaaday wajaaza waa bannaanyay weelkii in laga isticmaalo min zabarjadin jawharta markaa quruxda badan ee zabarjadka la yidhaaho wa taxrumu waa xaaraantinimabaysaa addabbatu karindii min haadayni labadan ka ahaaday likabarin maca kibarin weyni marka lala qabo curfan curfi ahaan markay ku weyn tahay maca tasayuni yacnii qurxinna looga jeedo in fuqidaa haddii labadan la waayo hallad waa xalaaloobaysaa wa fardan waxaala kowni fardan munfaridan uu yahay mid keliyana yukrahu waa la karahaysay waalxaajatu xaajaduna allatii tawayi tusaawii la egee la siman kasrahu jabkiisa waxaa sheekhu halkan iyadana inoogu tilmaamayaa markiu inooga soo hadlay weel dahab iyo fida laga sameeyey inaan isticmaalkiisu bannaanayn haddii qofka weelkiisii caadiga ahaaye ama looxa ama dhagaxa ama waxa kale ka samaysnaa uu ka jabo ama ka dilaaco oo dabeetana halkii uu ka dilaacay ama ka jabay uu markaa dahabkii ama fidadii ku kara ama ku kabo maxay xuunkeedu noqonaysaa taas ayuu markaa inooga hadlayaa wuxuu leeyahay dabbadii iyo karintii waa xaaraan oo weelkii markaa lagu karay ee mudababka ahaa wuxuu noqonayaa xaaraan goorma ayuu xaaraan noqonayaa likibarin curfan maca tasayuni marka ay weyn tahay ee karintaasi ama kabka intaa lagu sameeyey curfi ahaan iyo caada ahaan iyo dhaqan ahaan loo arkayo wax weyn inay tahay karin weyn ama kab weyn in la saaray marka loo arkayo ee la leeyahay waxa intan leeg maxaa laga saaray la leeyahay ee curfi ahaan ay u weyn tahay welibana ay tahay weliba tasayun iyo isqurxin yacni in lagu qurxiyana loola jeedo marka ay weynaato ee markaa dee quruxino ay soo gasho ayaa la yidhaahdaa markaa waa xaaraan labadaa qeyd marka la era kibar iyo tasyiin qurxin ama tasyiin isqurxin isku qurxin la isku qurxinayo labadaa marka la helo waa xaaraan oo dee shaygii markaa hadday cayn ahaantiisan markaa u xaaraan ahaa cayntiisiina waa la hayaa khuyalaagii iyo kibirkiina markaa meesha waa ku jirayo waa soo gelayaa weynidaana markaa curfan unbaa loo celinayaa qaar waxay yidhahdeen maye haddii ay weelka markaa dhinac ka qabsato oo kale ayay noqonaysaa mid weyn wuxuu yidhi haddii labadaaba la waayo oo bimacnaa weynidii iyo quruxdiiba la waayo oo maxay noqotay markaa mid yar oo xaaje uun oo bimacnaa intii markaa loo baahnaa uun la geliyey wuxuu leeyahay waa xalaalo way bannaan tahay midkoodna haddii ay markaa midkood noqoto oo ay takale markaa ka keliyowdo oo ay masalan noqoto mid weyn oo xaajo iyo markaa intii markaa loo baahnaa uun la geliyey ama ay noqoto yacni mid yar ay noqoto markaa labadii markaas ay kala keliyoobaan oonay israacin ayada markaa ee waa karaaha ayuunbay noqonaysaa markaa wuxuu idhi xaajaduna waxa weeyaan waa talleeg intii markaa jabku ahaa ayaa xaajo la yidhaahdaa xaajada hadda looma jeedo in wax kale oo lagu kaba la waayo le'annao wax kale oo lagu kaba haddii waxaynu tilmaannay in weelka dhan dhammaantii la wada isticmaalka haddii weel kaleo la isticmaalo la waayo haddii wax kaloo lagu karan la waayana kaa mooyaane ayana waa lagu karan karaa iyadu dhib malo way bannaantahy laakiin xaajada waxaa looga jeedaa waa markay ujeeddaan in weelka lagu hagaajiye qurxini aanay la soconin ee ma aha loogama jeedo in dahab iyo fido kaloo lagu hagaajiye la waayo le'annahu haddii markaa wax kale la waayo dee weel dhammaantii dahaba ma fida in la isticmaalo ayaa bannaan iska daa mid lagu karee haddaba wuxuuhi sheekhu wa taxruumu waa xaaraantinimoobaysaa addabbatu karintii ama kabniiyihii min haadayni labadan ka ahaaday dahabka iyo fidada inay dahabka fidada iyo karinta dahabka iyo karinta fidada labadaba tafaasiishani gelaysana waxaa rajaxaya imaamu raafic ayaa sidaa rajaxay imaamu nawowi isagu saynu markaa dee minhaajkii iyo kutubtii kaleba aynu ku soo marnay isaga mutlaqan ayadoon la kala qaadin ama ha weynada ama ha yarada ama xaajaada ama quruxa aatee ayaga markaas waa xaaraan bay leeyihiin waayo xadiidka markaa ku soo arooray ee bukhaari uu warinayo waxa uu tilmaamaya caasimulaxwal wuxuu leeyahay waxaan arkay galaaskii nebiga sala allahu calayhi wasallam uu ku cabbi jiray oo anas ibnu maalig ag yaalla waanu dilaacay dabeetana silsilad wuxuu ku silsiladeeyuu markaa isugu qabtay fida ama silbar buu isugu qabtay waxaanu ahaa qadax iyo weel markaa fiican oo ballaadhan oo markaa loox nudaar laydhaa laga sameeyey looxyadan markaa laga sameeyey weelasha waxaanu anasiyey laqad sakaytu rasuulallahi fii hada alqadxi agara min kada wa kada intaa iyo intaa wax ka badan ayaa nebiga ku waraabiyey markaa halkay ku soo aroortay ee dee xadiidku tilmaamayaa fida ayuuma heedahab kuma jirin saa daraaddeed ayay markaa yidhaahdeen tanay tafaasiishani gelaysaa waa fidada un mooyaane amaa dahabka kii lagu karay ama ha yaraada ama ha weynada ama quruxa looga jeeda ama xaajaa looga jeeda iyadu waa xaaraan markaa wa taxrumu waxaa lanoosaa addabbatu karindii min haadayni labadan ka ahaaday likibarin maca kibarin weyni marka lala qabay weyntahay curfan curfi ahaan markay weyn tahay maca tasayuni weliba tasayun iyo isqurxinna ay la jirtee wax weyn markaa meeshii lagu karayoo qurxin markaa looga jeedo in fuqidaa labadan haddii la waayo alkibar waziina labadaba haddii la waayo oo maxay noqotay kibarkii waa la waayo sagiiray noqotay ziinadiina waa la waayo waa lixaaja oo intii markaa loo baahnaa ayuunbaa lagu kabay taasi markaa way bannaan tahayoo dee yaraan iyo waxa iskaashaday baahi haddayse wa fardan waxaala kownihi uu yahay fardan labadaasi mi ay munfaridan cala alaakhari oo waa mid weyn oo xaajo oo intii loo baahnaa un la geliyey ama waa mid yar oo markaa iyada dee ziine markaas loo geliyey ayada in la isticmaalaa waa karaaha buu leeyahy wa fardan waxaala kownihi fardan ama wa fardan mid labadan kibarka iyo maca tasay tasiinka hadday markaa kabiira ama sagiira lizina ama kabiira lilxaaja ay noqotona yukrahu waa la karaahaysaa kelideed in markaa la isku qurxiyo iyo in la yeeshaba maxayl waa weynida iyo qurxintaa xaaraan may noqonin waayo baahi ayaa jirta marka ay weyn tahay markanay yar tahay zinaad tahayna way yar tahay marka infuqidaa labadii haddii la waayo xallad wa fardan waxaala kownihi fardan midkoodu yahay midka keliya mufaradin can ilaakhari yugra waa la karaysaa waalxaajatuna allatii taway tusaawii la eg kasrahu jabkiisa intaa markuu sheekhu inoo soo dhaafay halkanna waxoogay kaloo aadaaba ayuu inooga galo wuxuuhi wayustaxabu fi lawaani taqdiya walow bicuudin xuta fawqa alaaniya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fi lawaani weelalkii ataqdiyatu daboolida ayaa loo sunneeyaa walow bicuudin cuud iyo qoriba xuta ha la dhiga fowqa alaaniya weelka korkooda qoriba ha la duldhigo ha la dul saare halkan masale ayuu sheekhu inooga hadlayaa masaladaasi waxa weeye weerasha in la daboolo habeenkii iyo maalintiiba ama biyo ha ku jiraan ama wax kale ha ku jiraan walow yacnii qori la duldhigay ba ha aatee haddii wax kale loo waayo sunni waa ku xasilaysaa waayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi xadiis bukhaariy muslim warinaya jaabir iga warinayo qadu linaa'a wa ukil siqa weelka daboola weelbiyoodkiina iyo sibraaradiinaan afka ka xidha riwaakaya khamir aaniyatiga wadkur isma allahi walaman tacruda calayhi cuuda weelkaaga dabool ilaahay magaciisana ku xus walow aad duldhigtidba qoriba aad duldhigtide riwaayo kale iyadu waxay tilmaamaysay qadulina weelka daboola waa uku siqaa weelkaana markaa weelbiyoodkaana afka ka xidha waaqliqu lbaaba albaabkana xidha wa adfiu siraaja faynuuskii iyo wixii baxayana iska baktiya fa ina shayطaana shaydaanku laa yaxullu saqaan weel biyood ma furo afka laga xidhay wala yaftaxu baaban albaabna ma furo weelna ma faydo haddii aanu midkiin helin inuu markaa qori duldhigo oo ilaahay magaciisa ku xusa mooyaane wax kale haddaanu helin hasaba iyo baa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi xadiidkii kale bukhaarigana isagana waxoogay buu la dheeraa bukhaari iyo muslimka wuxuu leh habeenkii markuu madowgiisu soo qaabilo ama aad galabaysataan ubadkiinna qabta oo ha sii daynina fa ina shaydaana yantashiru xiinaidin shaydaankaa xilligaa soo faafa fa idaa dahaba saacatu min alleyl habeenkii marka ay saacadi ka tagtana fakhalluuhum carruurtii iska daaya albaabadana xidha ilaahay magaciisana xusa shayddaanku albaab la xidhay ma furo qirbooyinkiinna iyo sibraaradiina meelahay biyuhu idinku jiraanna afka ka xidha ilaahay magaciisana ku xusa weelashiinnana daboola ilaahay magaciisana ku xusa walow waxbaa qoriba aad u dhigtaane faynuusyadiinna iyo tirigiyadiina wax idin bacayana baktiiya waa aadaan markaa nebiga sala allah alay slam inoo soo jeediyey oo fiican haddaba faa'iidada ku jirta weelkan daboolidiisa dee waa sida xadiidku inoo sheego shayddaanku weelna ma furo mana faydo waxaa kaloo ayana soo aroortay xadiid imaam muslim leeyahay in sanadkii habeen uu ku jiro wabaa iyo cudur soo dego cudurkaasi ma soo maro weel aan markaa wax saarnayn weelbiyood aan wax saarnayn ama aan markaa afka laga xidhin ilaa cudurkaa waxbaa kaga soo daga oo kaga soo dhaca markaa cudurkaana si looga badbaado weeye qodob saddexaad baa jiro oo dee nijaasadii iyo waxyaalihii kale ayaa laga ilaalinayaa culimmadii markaa ku dhaqantay sunnaha waxa ay tilmaameen inay markaa sidaasoo kale qori u dul saareen weelbiyoodkoodii dabeetana ay aroortii soo waabariiseen iyadoo markaa mas uu ku duuduuban yahay qorigii oo aanu biyihii ku degin waxaa la arkaa xataa wixii soo fuulay weelka intuu qorigaa raacay inuu xagga kale uga dhaca baa la arkaa haddaansan waxba dul saarnayn gudaha ayuu ugu dhacayaa laakiin sirtu waa laba arrimoodoo waa inaad ilaahay magaciisa la xusaana dabooshaana haddaan waxaan markaa difaacaya ilaalinaya waxa weeye waa ilaahay magaciisa weeye qorigaa keliya isagu markaa waxba tari maayo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fi lawaani weelashii ataqdiyatu daboolid ayaa la sunneeyaa walow bicuudin maha lagu dabalo qori xudan la dhigay oo la dujiyey fowqa alaaniya weelka markaa dushiisa wayataxaraa qofkii waa dadaalayaa waa ijtihaadayaa liishtibaahi daahirin shay daahire kaga dhehgelkii iyo kaga qaldankii binajisin shay markaa nijaasaho mutanajisa uu kaga qaldamay walow licmaa ijtihaadkaasi mid indhala oo qaadirin karaya inuu ijtihaadaba ha u sugnaadeen lalkummi kumkii maya walbawli kaadidii maya wa maytatin bakti maya wa maa'i wardin maalwardigii maya wa khamrin khamrigii maya darri utnin dameer caanaheed maya xurrima oo la xaaraantinimeeyey halkan sheekhu wuxuu inoo sheegayaa sidaynu markaa soo marnayba dee biyuhu inay yihiin shaygii lagu dahaaro qaadanayey biyahana waxaa laga maarmaana dee inay daahir yihiin oo si yaqiina loo hubo biyahaasi biyo daahir oo mutahira inay yihiin biyo waxna daahirin daahirna waxna daahirinaya marka aada biyaha daahirkee mudahirkaa weydo ayuun baanad markaa gebagabaysi aada u noqonaysay haddaba biyihii yaraayeed haysatay ee aada ku dahaaro qaadanaysay haddii ay biyo kaloo nijaasa ay kaaga qaldamaan maxaad yeelaysaa oo masalan dee waxa dhici karta iyagoo weelaf bannaankuugu jira oo halkan marka ay kuu yaallaan laba markaa baaldi ay kuu yaallaan dee inuu ay afka geliyaa dhici karta midkood inuu afka geliyo oo aad dabeetana ilowda ku ahaa waxaa dhici karta inay kaadi ku dhacdo oo haddana aad ilowda amaba aad garan weydaa kee ay kaadidu markaa ku dhacday markaa ijtihaadkii iyo dadaalkii aad ku kala saari lahayd iyo sidii aad yeeli lahayd ayuu markaa halkan sheekhu kaga hadlayaa waana arrintii labaad aynu markaa nidhi waxa weeye wasaa'ilulwasaa'iloo waxa weeye dee waxaa lagu gaarayaa markaa iyagana shaygii markaa wasiilada ahaa ee biyahabaa markaa lagu sii gaaray koodii daahirka ahaa markaa wuxu uhi sheekhu taxari ayuu samaynayaa iyo dadaal marka shay daahira oo ama biya waxyaalo kalena u raaciya ama biyo ah ama mara ah ama raashir ama sharaabay ay kaga qaldamaan shay kale oo nijaasa waa inuu ijtihaadaayo uu deebaadhaa wixii nijaasta caddaynayey amaaradaha iyo calaamadaha markaa u adeegsanaya arrintaasna masalan dee inuu arko markaa rusho markaa karagdiis iyo wax ka daadaatay waxayawaan cabbaya aiyo wax cabbaya u arkay markaasaa wuxuu markaa eegayaa bal hadda kan markaa agtiisa biyo ku daadaatay inay wan kale aanu lahayn waxa kaloo eegi karaa bal masalan raadkii markaa ayga oo kale ayuu ayuu eegi karaayo ku markaa dee raadkiisii cagihiisii dul taagan yihiin ay isdul taageen ayuu eegi biyuhu markii hore waa u qiyaasnaayeen bal ka dhinmay ayuu markaa eegi iyo ka markaa halkiisii taagan wuxuu markaa u maleeya inay daahir yihiin ayuu markaa isticmaalayaa haddii markaa dee xataa biyo kaleba ha helayo sawaun qadara calaa daahirin biyaqiinin amla waa kii markaa cumdo ayaynu ku arkaynay haddii markaa biyo kale uu helayo ijtihaadkaasi dee waa iska sunne haddii laakiin wax kale aanu helaynin wakhtigii salaaduna uu cidhiidhi yahay markaa waajib ayay noqonaysaa ijtihaadka inuu sameeyaa oo wayataxaraa haddii uu shay kaloo daahira helayo wuu dadaali jawaasahan wa wujuuban haddii aanu wax kale helayninna markaa wuu dambaabi waajibnimo ayuu markaa ijtihaadkiiyo deelka u samaynaya qofka indhaha qaba un ijtihaadkaasi oo bannaana xataa kii indhaha la-aaba ijtihaadkaasi u bannaan yahay laakiin dee kaa indhaha waa inuu qaadir yahay oo mid wax kala saari karaya waa inuu yahay haddii uu ijtihaadi karayuu kala saari karayo oo ama ur uu ku kala saari karayo amaba taabasho markaa ugu kala saari karayo ama dhadhamin uu ku kala saari karayo isaguna wuu dadaali weliba waxaa jira dadka hadyo gooraale meel iin ku leh ilaahay meel kaluu ka kaabaa qofka haddii uu indhala yahay ilaahay maqalka iyo urta iyo waxyaalo kale ilaahay awoodda u geliyaa hadduu dhegalac yahay ilaahay fiiro kale ayuu siiya ayuu ku kabaa yacni waaad waxaad garanaysaa qofka labada qof ee xamanaya saa markuu eegaabu garanayaa mana maqlayo laakiin waa awood ilaahay siiyo maadaama uu taga ka qaaday waa awood kaloo ilaahay siiyey qofka imika gacantaasi ay naafo tahay taa kalea ilaahay awooddii o dhan isugu wada geynayaan ilaa xad markaas ay dee gaaladuba yidhahdaan hadduu il quro qofku leeyahay oo ishii laga rido labada indhood markaa dee ayay la xugu noqonaysaa laakiin shafaaqadeen waxay dhahdeen il qurun bay markaa la xugu noqonaysaa marka walow licmaa qaadirin sidaasuu leeyahy haddaba ijtihaadka markaa arrimaha lagu ijtihaadayaa shuruud ayuu leeyahay waa midda koobaad ee labadan shay ee lagu ijtihaadayaa waa inay mutacadid yihiin oo laba shay oo kala baxsan waa inay yihiin waa inuu shaygu asalkiisii ku baaqi yahay oonu isbeddelin labadan shay ee lagu ijtihaadayaa waxaan madluubkee la rabo hadday tahay dahaaro iyo hadday tahay xalaalnimadaba waa inay asal ku leeyihiin labadan shayba laba shay oo markaa dahaaro asal ku leh ama markaa xalaalnimo asal ku leh waa inay yihiin qodobka saddexaad waa in calaamad uu yacni majaal iyo meel waa inuu ku leeyahay calaamad iyo amaaro waa inuu meel ku leeyahay saddexdaa waxaynu ka garan doonnaa hadalka sheekha haddee wuxu uhi lalkummi kumka waxaa la yidhaha af soomaaliya u garan mayno laakiin waa qamiiska ama shaarka waa halkiisa kum halkaasaa la yidhaahdaa gacantu ay ku dhex jirto ayaa kum la yidhaahdaa kumkii isaga maya nijaasoobay labadan markaa kum ayaa midkaa nijaasoobay waana hal mare keli ah kuma ijtihaadiya bay leeyihin markaa waa inuu wada maydhaa siday salaaddiisa ugu ansaxdo leanna waa mare kale oo la yaqiinsaday inay nijaasowday shaki markaa kuma tegayso laba shay oo kala baxsan laba cumaabadood oo kala baxsan ama laba shaadh ama laba macawisood oo halkaa kala yaalla ayaa lagu ijtihaaday oo dabeetana waxaad qaadanaysaa dee kii aad u qaatay kii kalena uu ka hadhay laakiin labadani kula socda ee shayga qudha islaa laguma ijtihaadayo waa inu mutacadiya lalkum kaasi waa mid waxa kaluu yidhi intan kale way wada socotaayoo waxaynu nidhi waa inuu asal ku leeyahay labadan shay ee markaa isku qaldamay waxaan la doonaye la raadinayo ama xagga tahaaradii ah ama xagga markaa xalaalnimadii ah markaa wuxu uhi walbawli kaadidii hadday caagad kaadi ah ood xalay ku kaadiday adoo baqanayoon dabadba u bixi karayni biyo badanna waad cabto wax casaana male caagad biyo saxaw islaahayd halkan ku weysayso ayuunbaad kala garan weyday tii aad kaadida ka buuxisiyey tii biyuu kugu jireen wa maytatin laba neef baad markaa qashayoo mid nolol kumaad soo gaadhin midna si fiican baad u biraysay midna waad biraysay una nolol kumaad soo gaadhin labadiibaa iska kaa qaldamay waa maa'i wardin biyahan maawaradka la yidhaahdo ee ubaxa laga sameeye udug ahaanta iyo yani wejiga isticmaalkiisa loo isticmaalo siirada iyo dumarku ay u isticmaalaan waxyaalaha udugana lagu sameeyey biyaha cadee maalwardiga len ur talayn munqadicu raayixa baydaan aan ur lahayn iyo biyaa iska kaa qaldamay wa khamrin khamri iyo khalbay iskaga kaa khaldamay wa darri utnin caano dameer dameer dameer laga lisay iyo caano neef xoolaa laga lisay ayaa iskaga kaa khaldamay kuwaa iyada lagu ijtihaadi maayo buu leeyay lalkummi lagu ijtihaadi maayo oo mutacadid baanay ahayn wal bawli bawlka iyo kaadidii lagu ijtihaadi maayo oo shantan shay aynu sheegnaybaa dee xalaalnimo iyo shaygii la doonaya asal kuma leh iminka labadan haddii dee biyuhu asal bay dahaarawiy laakiin ka labaad weysadu dee dahaaro kaadidu dahaaro ma gelayso saas daraaddeed ama kanaan qaadanaya ama kanaan qaadanaya marse laannu midkood ayaan asal dahaaro ku lahayn markaa maxaad samaynaysaa waa inaad wada daadisaa labadiiba ama aada isku dartaa laakiin ayagoo labadiiba halkii yaalla ma gebagabaysanaysid laannu midkood daahira baa meeshii yaalla waa inaad ama isku dartaa ama labadiiba daadisaa marka ay masalan maawulwardi iyo iskaga kaa qaldameen biyihiina waxay yidhaahdeen midba mar baad ku weysaysanaysaa leannu maalwadigi nijaas maaha laakiin tahaare ku geli mayso waxay ka dhigan tahay intaa haddaad maalwadiga horaysiiso intaad saliidaysay inaad biyo ka daba isticmaashay ama intaad biyo isticmaashay inaad markaa saliiddeeda ka daba isticmaashay oo kale ayay la mid noqonaysaayo midkood bambar ayaad markaa samaynaysaa maytadan iyo bakdigani hadday neef markaa la qalay ay kaaga qaldantana dee haddii aanay badnayn markaa waxaan la qalay ayagana markaa sidaas ayaad kaga tegaysaa maawlwardigiina markaa waynu soo tilmaanay khamrigii iyo markaa caanihii dameeraha iyo caanihii kale markay iskaga qaldamaanna ayaguna sidaas si leeg weeyo ayagana ku ijtihaadi mayso asal baanay markaa xalaalnimadan la doonayo iyo markaa tahaaradan la doonayo ayaanay asal ku lahayn dariskeenna qaybtana halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا اجتهادك مركا أي وحي أد مركا كودا هرقا دنيسي وحن جاسا أي كاقي خلدمان مركا وحري ويتحرى أما ويتحرى ويتحرى وقال اجتهادي وقال لقود ذلك ama wayataxaraa qofkii waa ku ijtihaadaya waa ku dadaalayaan liishtibaahi daahirin shay daahiroo binajisin shay markaa nijaasa ama nijaasoobay marka uu kaga qaldabo u ka dhex galo walow liacmaa walow kaana hadal ijtihaadu liacmaa mid indhalaba ha u sugnaadoo qaadiyo ijtihaadkii karaya haddii aanu kaa indhaani waxba karayn markaa ijtihaadi maayo waxaynu nidhi waa inuu la shayga lagu ijtihaadayaa wax kala baxsan oo laba iyo wax ka badan yahaye lalkummi kumkii isaga maya marada quri markaas labadeedii kum lagu ijtihaadi maayo waxaynu nidhi waa inuu asal ku leeyahay waxaan la doonayo ee tahaaro amaba markaa xilli ahoo walbawli kaadidiina ayada hadday biyo iyo kaadi isku qaldamaan lagu ijtihaadi maayo wa maytatin bakhtigii iyo hadday tii la qalay markaa ee sharciga loo qalay ay isku qaldamaanoo dee bakhdigani waxaan la doonaya cunidda iyo xalaalnimada asal kuma leh wamaai wardin mawlwardig oo isaguna tahaaradii asal kuma leh laakiin midkoodba mar ayuu isticmaalay wa khamrin khamrigii iyo khalkii markay ayana isku khaldamaan wa darri utnin dameertii itaan markaa waa jamcu itaanin oo itaaninna markaa utuni waa jamcu ataanin ataanina waxaa la dhaha dameerta dhadig baa la yidhaha ku ehligaa caanaheedii caano neef gala hadday ku qaldamaanna ayadaan lagu ijtihaadi maayo caanaha dameerahoo xurrima la xarimay xurrima waa lay maxramanna nusaga qaarkood baa odhanaya maxraman haddii laydhaha wastahni waxaad soo reebtaa maxraman maxram isagana soo reeboo lagu ijtihaadi maayo oo haddii ay ruux dumarahoo maxaarimtaadii ka mid ahi dee dumar ajnabiyaadahoo koobanay kaa dhex gasho ayana lagu ijtihaadi maayo inanaad abti u tahay ama aad adeer u tahay ayaa tuulo yaroo halkana gashay mana garanaysid adoo guurmeera baad markaa tuuladii timi dee inanaad adeer u tahay ama abti aad u tahay ama walaala tihiinba ama ku habaryara baa meeshii joogtaa mana garanaysid dee waan ku ijtihaadayaayo markaa sidaasaan u eegio waan aqaanayo baltasiidhka iyaga iyo markaa tafiirtayadii leh waan garanayaa taasumaan iska ilaalinaya mid baan ka guursanaya ayadana laguma oggola le'anno waxay leeyihiin wax calaamo ah oo halkan lagu garanayaa iminka waxyaalahan biyahan iyo aynu soo sheegnay calaamaad iyo wax la adeegsanayay baa jiray halkan wax calaamood adeegsanaysaa ma jirto midda alaslu fi lardaaci alxurma baa la yidhi xagga furuusana waxa u asala xurmo aya u asala markaa taana lagu ijtihaadi maayo oo wa maxraman wasdadni soo reeb maxraman soo reebo iyadana lagu ijtihaadi maayo baabu siwaaki siwaagii iyo cadaygii ayuu u baab yahay siwaag adalku allatu labadoo waa la yidhaahdaa siwaag cadayashadii iyo siwaag cadayga lafdiisii labadaa waa la yidhaahdaa sharcanna waxaa dhahay isticmaalu cudin ow naxwi ka ushlaani fi lasraani wamaa xawlaha waa qori iyo wixii lamida oo loo isticmaalo ilkihii iyo wixii hareerahooda ahaabaa cadayashada la yidhaahdaa markaa sheekhu wuxuu yidhi waxoogay kaleoo markaa ayadana markaa wuu raacin doonaa ee sunanulfitriina markaa iyadana waxoogay buu raacin doonaaye maaha markaa siwaagoo keliya wuxuu ka hadlayaa musanifiintuna waxay yidhaahdaan waxa un markaa ceeb noqotaa inuu intuu wax tarjamaysto inuu tarjamadii wax ka mida ka tago laakiin intuu wax tarjamaysto inuu wax badan raaciyuu soo hoosgeliyo ayada ceeb kuma ah musanifiinta agtooda markaa wuxuuhi sheekhu yusannu waa la sunneeyaa laa bacda zawaali saa'imi kii soomanaa zawaalkiisa wixii ka dembeeyey maya waakaduuhu waa adkeeyeen cadaygi liintibaahi naa'imi kii hurday soo baraarugiisa walitagayuri famin af isbedeliddii walisalaati iyo salaad darteed wa sunna waxaana la sunneeyaa bilyumnaa midig in lagu cadaydo al araaku geedka cadcadayga ayaana awlaah mudan in lagu cadaydo waxaa sheekuu leeyahy raxima ullahu tacaala dhowr masale ayuu halkan nooga hadlayaa waa masalada koowaade xuunka cadaygu muxuu yahay tii buu inoo sheego wuxuu yidhi cadaygu waa sunne mutlaqan wayo xadiidka imaamu albukhaarina tacliiqa uu ku wariyey ibnu khusayme iyo ibnu xibbaanna saxiixooda ay ku warinayaan nebigu sala allahu calay sl wuxu uhi siwaaku mathara lilfam cadaygu afka waa daahiriyaa rabbina waa raalligeliyaa waana sunnihii nebiga sala allahu alay sl qowlan wa ficlan kaasi waa xukunkiisii awqaaddiisii iyo xilliyadiisii wuxuuna yidhi waa la sunneeyaa xilli walba hal xilli ayuunbaan la sunnaynin halkaa xillina waxa weeye qofkii soomanaa zawaalkiisa wixii ka dambeeya marka ay cadceeddu iilatay subada bartankeeda ka iilato duhur iyo wixii ka dambeeya isaga looma sunneeye waa karaaho waxaana u daliila ayay idhaha xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calay sl uli lakhaluufa misaa'imi qofkan sooman khaluufka iyo urta ka soo baxaysa afgiisa ayaa adyabu cinda allahi min riixi lmisk urta miskiga ka udgoon khaluufkuna wuxuu yimaadaa bacda zawaal waxaana tilmaamaya inuu bacda zawaal yimaado xadiidka imaamu lbayhaqi shucabuliimaanka uu ku warinayo xadiidkaasi wuxuu leeyahay ucdiyat ummatii fii shahri ramadaana khamsan ummaddayda bisha ramadaan waxaa la siiyey shan shandii wuxuu hi wa ama haaniya fa inahum yumsuuna wa khuluufu afwaahim adyabu cinda allahi min riixi lmisk way galabaysan ayagoo afgooda urta ka soo baxaysa ilaahay agtiisa min riixi lmiski ay ka udgoon tahay markaa waana gelin dambe waxay yidhaahdeen adyabyadaa iyo urtaa wanaagsani ee uu nebigu inoo sheegay waxaynu ka qaadanaynaa in la reebto oo ay urtaasi ku jirtaa inay fiican tahay in la tiraana inay karaahiya tahay markaa cadaygana waa tirayaa bay yidhaahdeen waana markaa ur afganun ka soo baxaysa ayay ayagu markaa u fasirayaan laakiin waxay leeyihiin culimmo fara badani urtani waxay ka imanaysaa madhnaanshahan ay calooshu raashinka ka madhnaatay ur ka imanaysa weeye afgan isagu xidhiidhba lama leh ama caday ama ha cadayin urtaasi waa mid caloosha ka imanaysa weeye cadayganna aanu suulinaynin oonu goynaynin xadiidkiina wuxuu ahaa abu daa'uud iyo ay warinayaan rabiica wuxuu raytu rasuula yastaaku wa wasaa'imun maa la ucud waxaan arkay rasuulka oo cadayanaya isagoo soomin inaanan tirin karaynin si mudlaqana markaa waa u dhiiri geliya cadayashadii saa daraaddeed ayaa imaamu nawowi oo muxarikii madhabkan ahaa iyo cisudiin ibni cabdisalaam suldaan ulculamaa iyo abushaamaya waxay ku tegayaan inaanu karaahiye ahayn saa daraaddeed baa soomka dhexdiisa waxaa inoogu iman doona bayd oo odhan doona ama siyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtiira lam yukrah wayaxrumu lwisaal ama siyaaku saa'imin ka sooman cadayshaysa bacda zawaal u cadaya fakhtiira lam yukrah waxaa la doortay inaan la karaahiyeysanin wayaxrumu lwisaal baydkaas aynoo da ikhtiyaaraadka imaamu nawowi iyo culimmadaa kale ay doorteen ayuu ka mid yahay inaanu karaahayn wa-akaduu haddaba xilliyo uu mu'akad yahay oo sunnanimadani ay sii kala adag tahay ayaa jira markaa wuxuu inoo sheegay inuu adkaanayo oo isnanimada sii adag tahay marka uu qofku soo toosu soo baraarugo habeen iyo maalin midkay doodnaba haatee leannu xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan annahu sala allahu calayhi wasalam kaana idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak markuu habeenkii soo kaco afgiisa wuxuu marin jiray cadayga habeen buu xadiidku tilmaamay dee maalintiina waa looga qeesanaya waa la mid bay yidhaahdeenoo habeen iyo maalin baa markuu qofku seexdo afkiisii way isbeddelayaan waxa kaloo ayadana loo adkeeyey sunanimadiisa walitaqayuri fahmi buuhi afku markuu isbeddelo ee isku beddelo hurdo ama isku beddelo aamus ama isku beddelo cunid toonta iyo basasha iyo qofkii soo cunaa nebigu sala allahu alay slm wuxuu odhan jiray masaajiddayeeda ayuu soo xaadirin cumar bin khadaab dabadda ayuu u saari jiray waxaad u malayn sigaarka wixiiba waxaa ka cun sigaarka waxaan arkay nin saf dhan talaawix looga baxay kulma mid baa ku soo xidha wuu ka baxaa markuu laba ragcadood tukado safkii baa looga wada tegey wali salaatii salaaddii marka loo kacayana waa loo sunnayaa faral iyo sunna midkay doontaba ahaato ama ha weyse qabaamadiyo ama ha u gebagabayso way xadiidka saxiixa imaam muslim iyo ay warinayaan bukhaariya wuxuu tilmaamayay lowlaa nashuqa calaa ummatii haddaanan ummaddiina ku dhibayna ama dadka waxaan farilaha bisiwaaki cinda kulli salaa salaad kasta agteeda ama maca kulli salaa amar waajibin ayaan faray laakiin ummadda inay ku dhib noqotaan ka yaabaya meelayaal kalena markaa iyadana waa loo sunneeyo markuu qofku qur-aanka akhristanayo markuu gurigiisa gelayo yacni iyadana waa loo sunneeya markuu doonayo inuu seexdo waa sunne halkee loo adeegsanaya cadaygo wuxuu yidhi inuu gacanta midig ku cadaydo ayaa la sunneeyaa oo dhinaca midig weliba uu ku bilaabo waayo nebiga sala alla alay slm waxa yaab gelin jiray oo wuxuu wuxuu jeclaa kaana yuxibu tayamuma istadaacan fii sha'ni kulli dahara qaadashadiisa feerashadiisa gabaxidashadiisa cadayashadiisa tayamum ayuu samayn jiray oo taas ayaa nebiga sala allahu alay wasalam u jeclaa weliba waxay yidhahdeen inuu balladh markaa qofku u cadaydo waayo hadduu dharar u cadaydo ciridka ayay dhaawacaysaa laakiin balladhkaa inuu u cadaydo ayaa la sunnayaa dhakhtar baan maalin u tegay markaasuu wuxuu yidhi dadka har iyo habeen waxaan u sheegnaa inay balladh u cadaydaan oonay dherar u cadeen dee waxaan guri kutubtaa bay ku taallaa waystaaku cardan balladh buu cadaynayaa wixii markaa lagu cadeynayey nabi wuxuu uhi alaraaku awlaa geedkaa geedcadayga laydhaha araagu waa geed kale geedcadaygan idhaahno hadday tahay laamihiisa iyo hadday tahay xididkiisaba ayaa lagu cadaynaya intaa kadib dee geed alliyaaliyo geedkii markaa lagu cadaydaa iyo wax kasta oo markaa wasakhdii markaa qofka ka tiraya waa iyana waa gelaysaa cadaygii yusannu waa la sunneeyaa cadaygii laa bacda zawaali saa'imi kii soomanaa zawaalkiisa dabadiimayoo lama sunneeyo wa akaduuhu waa adkeeyeen sunanimadkiisa liintibaahi naa'imi kii hurday soo baraarugiisa walitaqayuri famina af isbedelkii walisalaati iyo salaaddii wasunna waxaa la soo bilyumnaa midigta in lagu cadaydo alaraaku awlaah weliba bidixda waxaa leeyahay alaraaku geedcadayga awlaa mudan in lagu cadaydo wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa aliktixaalu indhakuulasho ayaa la sunneeyaa witran tiro markaa dhiman inuu indhakuusho wa hibban wakhti wakhtina iddahin subko oo dhaasho wa qallim gur dufran ciddina iska guro ciddiyaana iska guo halkan sheekhu dhowr masalo ayuu kaga hadlayaa waa masalada koowaadee indhakuulasho ayaa la sunneeyaa buuli waayo xadiid baa ku soo aroortay imaamu tirmidi warinaya sanadkiisuna saxiix yahay igtaxiluu bilismid indhakuusha ismidka la yidhaha dhagaxa markaa ismidka la yidhaha weliba ka ugu wanaagsan isbaaniya eraan laga keeno waa la helaaye kaa kuuc indhakuusha fa inuu yajlu lbasar wa yumbitu shacar indhahana wuu faydaayo wuu nuuriyaa oo qashinkii iyo qudhinkiibuu ka saaraa timaha iyo xirribahana wuu bixiyaa waxaa kaloo si xadiid abu daawuud iyo ay warinayaan nasaa-i iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan oo isna sanadkiisu saxiix yahay calaykum bilismid wuxuu yidhi inna min khayri agxaalikum alismid waxaa indhakuulihiinna ka ugu khayrka badan ka mid a ismidka dhagaxaad inna kuulmadowgaa ayaa markaa ugu khayr badane kaa ku indha kuusha mid kale oo markaa bukhaariyu taariikhulkabiirka markaa ku warinayo dabaraani mucjabulkabiirkiisa uu ku warinayo idmidka markaa laasima timahana way bixisaa waxaan saxaradii waxaan indhaha galana waa tegsiisaa araggana way safaysaa haddaba indhakuusha garanay oo dumarka ayada waa u wanaagsan tahay raggii ayada maxay noqonaysaa markaa xaaladdeedu rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waa indhakuulan jiray sida markaa dee xadiid ay ku soo aroortay xadiidka idmidini weliya kaana lirasuulilahi sala allahu calayhi wasalam xola yaktaxilu minha fii kulli caynin alaasad ilkasta saddex ayuu markaa u indhakuulan jiray markaa waxay horta madaahiibtu sida markaa shaaficiyadu waxay qabaan inay rag iyo dumarba markaa iyo xanaabiladii ay sunno u yahay indhakuushi maalikiyadu waxay qabaan markaa inay iska mubaax tahay raggii markaa inay dee zino u marsan karaan xanafiyadoo kale waa karaahiyeysanaa iyadu waxay hadday zina iyo isqurxin ay tahay raggii waa loo karaahiyeystaa qolyahan mucaasiriintuna iyaguna aad bay uga hadleen oo sheekh maxamed saalax alcuthaymiin wuxuu tilmaamayey inay indhakuushu laba ujeeddo leedahay haddii aragga lagu xoojinayo isha markaa waxaan furay lagaga qaadayo lagu nadiifinayo oo lagu daahirinayo qofku markaa isqurxin aanu uga jeedin wax dhiba male taana weliba habeenkii ayaa la isticmaalaa in la sameeyaana way wanaagsantay nebiguna waa indhakuulan jiray weliba ismidkaa iyo asalkaa markay tahay laakiin markay tahay jabaal iyo siine marka looga jeedo oo markaad aqalkii aroortii ka soo baxayso markaa inaad soo indhakuulato taasi iyadii waxay leeyihin fahada madluubun linisaa arrinkaasi waa arrinkii dumarka iyo ziinadii markaa dumarka loo oggolaa inkastoo ziinooyinkan noocaasa dumarku inay debadda ula baxaan aanay ahayna guryahooda inay markaa isku qurxiyaan raggooda isku qurxiyaan dabadda inay ula baxaan aanay ahayn iyo waxyaalan kalay dee ismaryaanba inay dibad ula soo baxaan aanay bannaanayn haddana taa quruxdaa dumarka ayaa loogu talay ama arijaal fa maxalu nadar buuri amaa ragga ayaga miyaa yacni maxalla nadar weeye in markaa raggu qurxin markaa ayu isticmaalaan yacni anigu arrintaa waa ka tawaqufayaa waxaan markaa bannayn karaya nebiguna dee taa markaa daawadaa ayay u egtay tii u isticmaali jiray laakiin isqurxin inaanay ahayn markaa raggii taa isqurxintaa looga fiican weliba haddii laga maarmi waayo dhallinyardu ha iska daso odayaashu markaan waxna eegegin cidina eegegaynin ayagu markaa way iska marmarsan karaan ma yidhahdin kollay baahida ii sheegda marka ay u qabaana waa iska sii badan tahay markaa witran buu weliba yidhioo waayo nebigu sala allahu alay slm wuxuu uhi man igtaxala falyutir qofka markaa indhakuulanaya si abu daawud warey witri ha ka dhigo markaa il walba ma saddex buu ka dhigayaa maye il walba markaa saddex buu ka dhigaya culimada qaar baa yidhi iyo maye midigtana saddex buu ka dhigi ta bidixna labuu ka dhigayaa markaasay witri noqonaysaa laakiin waxay leeyihiin il kasta in saddex laga dhigay il kastaa siay witrigeeda u noqonaysaa kana rasuulku waxaala yaktaxilu minha fii kulli caynin alaasan si xadiidkaa markaa aynu sheegaynin wakibani dahin wuxuu uhi sheekhu waxaa kaloo la sunneeyaa inuu subkado waktan bacda waktin hadba xaajadu iyo baahidu siday tahay inuu dhaashado xadiid tirmidi warinayo ayaa wuxuu tilmaamayey nahaa rasuululahi can ilidihani ilaa khibba wuxuu nahiyey in la dhaashdo ama la subkada wakhti wakhti mooyaane shamaa'ilu tirmidi waxa uu ku soo arooniyay imaamu tirmidi xadiida anas ibnu maalik laga wariyay kana soo yegsuru dihna ra'si inuu madaxa subagiisa badsan jiray gar kala feeri jiray sidaa daraaddeed qibbantan layidhi qibbanun haindhawaamo tilmaamaya sheekhu laba tafsiirba way ku fasireen fuqahadu mid weeyaane inuu dhaashto dabeetana ka daayo markuu qallalo ee kii hore qallalo inuu markaa mid damba marsado aanu kii hore ka qoyan mid damba marsanin waxa kale culimmada luqadu yidhahdeen alqibbu waxaa la yidhaahdaa an tarida alibnu almaa'a wa tadacuhu yowman inuu geelu maanta biyaa yimaado berrina ka maqnaado saas daraaddeed waxa weeye maalin walba ha dhaashanine maanta dhaasho berri iska dhaaf saa damba dhaasho addana saaguul iska dhaaf sidaas ayuu tilmaamayay wuhi imaamu axmed iyo shuraaxda in badan oo ka midii sidaas ayay ku fasireen waqalim dufran buu yidhi ciddiyiina iska gur oo ciddiina markaa inaad iska gurto ood iska goysaa iyaduna waa sunna oo khisaal fidrii bay ka mid tahay le'anno hadday markaa kugu dheeraadaan waa foolxumo midda labaad wasakh baa hoostooda ku ururaysaa wasakdaa hoostooda ku ururaysaa waxay keenaysaa caafimaad darray keenaysaa waxa kaley keenaysaa dee waxaa la doonaya markaad dahaaro qaadanayso jidhkii inay biyahaagu wada gaadhaan gacmihii markaad maydhayso inay weysadii wada gaadho hadday wasakhdii markaa hoostoodii buuxiso dee meelay ahayd in la maydho biyuu gaadhaan ayaanay gaadhin halkaana dahaaradaadii ayaa markaa ku dhinmaysa keliya uun marka dee ciddida tiriddeeda iyo timaha waa marka aan tobanka dilxijo aan lagu jirin qofka doonaya inuu daxiyaysto hadday tobanka dilxijo gaadhaan qofkuna doonaya inuu daxiyaysto nebigu sala alla ala sl timihiisa iyo ciddihiisa midna waxba yuu ka jarin buuhi waa intaa wixii aan ahayn waxaana wanaagsan inaad markaa dee markay dheeraadaan markaa aad goyso weliba wiig wiig bay wanaagsanto maalinta jumcada inaad iska gurto ilaa afartana markaa waa la gaadhsiin karaa sida xadiidkii markaa uu tilmaamayey nebigu wuxuu noo qabtay qusaynta shaarubaha iyo ciddiyaha guridooda iyo timaha keliglayska goyntooda iyo xaanada iska cilidooda inaanaan ka tegin afartan wax ka badan waa adigu hadba intii xaajo iyo baahi qofka markaas ay u qabato ayuu ku gurayaa markaa wuxu uhi sheekhu wayustaxabu liktixaalu indhakuulasho ayaa la sunneeya witran tiraais dhiman markaa u indhakuusho wakhibban wadda hinsubka khibban wakhti wakhti waqallim dufran cididiina jar oo iska wantif tif oo yacnii googoo liibdin kilinkiladii wayuqasu waa la qusaynayaa ashaaribu shaaribtiina waa la qusaynayaa waalcaana taxliq caanada iyo tibaha hoosena iska xiir waalkhitaanu khitaankii iyo gudniinkiina waajibun weeye libaaliqin calaa baaliqin ayuu waajib ku yahay qaaaca yee yaqdacu wuxuu jarayaa saatira kamratin xashafada intaa qarisa ayuu jarayaa walisma magac ayuu jari min unhaa tii dhadigaydna magac ayuunbaa laga jarayaa waxau sheekhu weli inoo sii wadaa khishaalulfidrihi wax ka mida inoo sii wadaayo arkeen masalooyin dhowra ayuu kaga hadlayaa waxa uu leeyahay waxaa la suneeyey nadfulibt kilinkilada markaa inuu iska dib uu iska jarjaro haddii uu qofku awoodayuu caado u leeyahay inuu markaa iska jarjaro iska tifo ayaa la sunneeyaa haddii kale inuu iska xiiro haddii kale dee waxyaalaan la mariyoba inuu markaa mariyo shaarubtiina waa la iska qusaynayaa oo waa timahan debinta sare ragga ka soo baxa kuwaana waa in la iska quseeyaayo debintii ay si fiican markaa iyaduna ay u muuqataa caanada iyo timaha markaa xubinkaa farjiga ama xubinkaa taranka areerihiisa ka baxana iska xiir ayuu yidhi markaas kuwaana iyagana iska goo waxaanay ka mid yihiin waxyaalahani waxaa loo yaqaana khishaalulfitra waxyaalaha markaa abuurka iyo khilqada waafaqsan ambiyadii markaa sharaa'icdoodiina ka mida sida xadiidka markaa uu tilmaamayey saxiixa bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan nebigu sala alla ala sl khamsun min alfitra shani waxay ka mid yihiin fidrada iyo dariiqadaa toosa alkhitaan mid waa guddiinka walistixdaad midna waa timaha hoose iska guridooda waqasu shaaribi shaaribta iska goynteeda wa taqliimu aladfaari cidiyaha iska guridooda wa nadfu libti iyo kilinkilada markaa iska tifiddeeda amaba markaa iska googoynteeda timaha waxaanoo dhammina markaas waxaa looga jeedaa waxa weeye waa nadaafad li'annoo haddii waxaan la dayso oo timahan markaa kilingiladaiyo kuwan hoosiya la dayso wasakhdii baa hoos gelaysa ur iyo shiirid bay markaa keenayaan sidaa daraaddeed ayaa markaa loo sunneeyey in markaa layska gooyo oo khishaalulfitra loogu daray waxaa kaloo sheekhu uhi waalkhitaanu waajibun khitaankii iyo gudniinkiina waa mid waajiba libaaliqin calaa baaliqin qofkii qaangaadhkaa ayuu ku waajibayaa lab iyo dhadig midku doonaba ha ahaado qofku hadduu qaangaadhu caqli leeyahay waajib ayuu ku noqonaya haddaan la gudin inuu isgudaa inta ay yaryar yihiinna dee inuu markaa weligoodii uu gudaa ayaguna markaa waa arrin markaa sunnaha loo sunneeyey xagga markaa adiladeedana xagga qur'aanka waxaa la soo qaataa aayaddaa qur'aanka ilaaha leeya waatabic millata ibraahiima xaniifa ilaahay uu nebi moxamed ku yidhi raac miladii nebiyullahi ibraahiim waxaa la yidhi miladiisana khitaankii gudniinkaa ka mid ahaa isaga oo siddeetan jir cumrigiisu yahay ayuu isguday baa layiha nebiyullahi ibraahiim xadiid abu daawuud warinaya nin soo islaamayna alqi canka shicaara alkufri wakhtatin shicaarkii gaalnimada markaa iska tuur isna gud ayuu yidhi amarkuna waa lilwujuub xagga dumarka ayaga xadiidka caamkii waa ku soo aroorayee dee alkhitaan la yidhi een rag iyo dumar sua khamsun min alfud alkhitaan la rag iyo dumar aan loo kala saarin waa qodobka kale xadiidka aynu isagana aynu arki doonno inu kutubo badanna ku soo aroomarnay ee ka hadlayey maydhashada wajaawasa alkhitaanu alkhitaana oo masa alkhitaanu alkhitaan markuu meeshaa la gudaa meeshaa la gudaa ay dhaafto ama ay la kula taabato ayaa nebigu sal alla ly slm tilmaamay in markaa raggiina la gudayay dumarna la gudayey baa afka nebiga sala alla alay sl ka soo baxday inuu jiray baa uu tilmaamaya buu imaamu axmed leeyahay xadiidka umu caiya uu nebigu leeyahay ursiyo hawada goynin xubinka badriga la yidhaaho xadiidkaana bimajmuuci duruqii sheekh albaani wuu ku tasixinayaa haddaba kayfiyadii iyo qaabkii ay diintu inoo sheegtay waa ka sheekhu yidhi saatira kamratin qaac qadaca ee yaqdacu wuxuu jarayaa saatira kamratin inanka intaa yaree xashafada la yidhaayo hore balagtaa yarunbaa laga jarayaa wax muranna kama jiro waxaanuun halkaa baraarujinayaa haraggaa yar inta la soo jiidaa la jaraa beryii horena ee miyiyadiiyo dhulkaa la joogayna carruurtu dee miyii bay iska joogto ayagaa buriyo jabsan jiray dabeetana haraggii iyo intaa xashafadii oo kala baxsan ayuunbaa inta la soo jiida la jari jiray iminka ciyaalka iyagoo waaweyn bay isku taallaa qofka gudaya haddaanu u feejignaanin waxa dhacaysa intuu soo jiido inuu is yidhaahdo waa haraggiia jar dabeetana xashafadii o dhan wada jaro waanan aragnay oo waan xaqnay nin intuu sidaas sameeye xashafada dhammaanteed wada jaray isagoo gudaya dhammaanteed gem ka siiyey oonu boqol halaad ku xaqnay mid kala badh jarayna waanu ku xaqnay kontan halaad markaa marka la gudayo marka hore waa in loo buuriyo jebiyaa kadibna la gudaa ama yacni dhinaca laga maraayo oo la jeexasay dhakhaatiirta qaarkood ay sameeyaan taani waan baraarujinaya ragga ayada hadal kama jiro dumarka muxuu yidhi wal isma min unhaa waxa la jarayaa magacun wax la odhan karo xubinkaa yaree badriga la yidhaahdo ay culimmaduna ku tilmaamaan carfu diiga cadkaa yaree markaa ku leeyahay qadaadka diiggu uu ku leeyahay oo kale ah ee xubinkaa taranku uu leeyahay ayuunbaa magacun laga jaraya imaamulmaawardi weliba wuxuu leeyahy wayuqdacu aljilda almustacaliya harag yar oo sare ama balag yaruu isna leeyahay ayuunbaa laga jarayaa laga dhiijinayaa gudniinka ay diintu inafaraysa ee dumarka markaa inafaraysa culimmada muslimiinta oo dhammi mid yidhaahda waa sunne iyo mid yidhaahda waa waajib ay isugu jiraan qaarkoodna waa makram iyo waa malaagsay ay yidhaahdaan mid yidhi ha laga taga ama waa xaaraan aanu ku jirin waa kaa laakiin innagu qaab kalaynuu gudnan hablaha ee fircoonigalana imminka aynu aada uga soo tegayno ee markaa xubinkaa badrigaa lee organkaa muhiimkaa in la jaro la xaabiyo oo dabeetana debnihii xubinkan taranka inta la googooyo dabeetana la ysku tolo meel yaroo markaa irbad in daroo leh oo kaadidu ka soo baxdo loo sameeyo oo markaa tahaaradeedii iyo dhulkii markay isjoonaysa ay maydhi layd ay xanibmayaan oo caadadii ay isku taagayso oo dhibaatooyin fara badani ay ka soo gaarayaan oo marka la guursado la kala goynayo oo markay dhalayso la kala goynayo ilaa inta ay godka ka galayso dhibaatadiisu la soconayso taasi waa xaaraan waa dembi waalidka samaynaya hooye iyo aabbaba waa ku dembaabayaan ilaahayna maalintii qiyaaman waxbuu ka weydiin doonaa habarta mindida la ordaysana ayadana cuqubay kumaysaa intaa waa in laga jara hadday leedoon horeba looga jarin dembi bay gashaye dembi bay gashay ayada lafteeda waa in cuquubo adduunye la mariyaa waalidkiina cuquubadaasaa markaa u taalla markaa kaana aad iyo laxaad ha looga taxadiro wantifiq waxaa timdaa liibdinkiinkiladii wayuuqasu waa la gaabinaya ashaaruhu shaaribtii walcaana taxliq timaha caanadaana xiir walkhitaanu khitaankuna waajibun weeye libaaliqin calaa baaliqin buu waajib ku yahay qaadaca ee yaqdacu waxaanu jarayaa saatira kamrati kamradu waa xashabada intaa hore haraggaa yara qaraniya balagtadeeda baa la jarayaa walisma magaca goynun wax la odhan karo ayaa min unsaadadigeynantiina laga jaraya waxa la odhan kara waa goynun waa ka dhiijinun intaasaa markaa laga jarayaa qolyahan markaa ayaga dee gaaladae layaa la taabanina ayaguna markaa waa arrin kale laakiin diinteennu taas ayay markaa ina faraysaa lagana tegi maaye taa sunnaha ayaynu samaynayna taa gaalada dhegaysan mayno derisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam